sidaad wararkayaga iyo warbixinahayaga idaacadihii horeba a ku maqlayseen maalintii shalay ee magaalada muqdisho lagu ansixiyey dastuurka kumeelgaadhka ah ee dalka soomaaliya yeelanayo aragtiyo kala duwan ayaa haddaba meelmarinta dastuurkaasi laga soo jeediyey amaba ay dadka soomaalidu ka jeediyeen golaha majmaca culimada soomaaliya ayaa kasoo horjeestay dastuurkaasi shalay lagu ansixiyey magaalada muqdisho gudoomiyaha hay-addaasi culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa v o weda u sheegay in dastuurka cusub ay ku jiraan khaladaad badan sidoo kalena ay welwel ka qabaan in baarlamaanka cusub ee iman doona aanu lahaan doonin aqoontii iyo khibraddii ay ku ansixin lahaayeen amaba ay wax ku sixi lahaayeen khaladaadka ku jira dastuurka cusub taasina ay ugu wacan tahay faragelin lagu hayo xubnaha baarlamaanka ka qaybgeli doona sheekha ayaan goordhoweyd khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiiday waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal aragtidiisa ku saabsan dastuurkaasi cusub ee la meelmariyey bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah anagu culimo ahaan dastuurka aan arrimihiisa dhowr shay baan ka hadalnay oo kasoo saarnay bayaanaha fara badan asal ahaana dastuurka masaladiisa masale waxay ahayd la buunbuuninayay ahayd soomaaliya qadiyadeedu ama dhibaatadeedu dhibaato dastuur ma aysan ahayn dhibaato dadayd ama maaragtan dhibaato hogaamiye ayay ahayd dastuurku marka masale waxay ahayd dadka qaarkood ee dana gaara kala ahaayeen ama gudaha ha ahaadeen ama dibadda ha ahaadeen dana dhaqaale ba xataa ku jiray oo lacag fara badan in maaragta lagu qarshgeliya la sheegahayaa marka danahooda laftooda inay gashadaan meesha way rabeen sida xataa loo maamulay oo loo maaragtay brofeska xataa lamasiina brofes khaldan laga bilaabo maaragta alif ilaa ya ayuu ahaa le annagu waxaan rabnay ummad oo dhan baa rabtay in dastuurka inkastoo uusan asal ahayn laakiin haddii dadka qaarkood ay leeyihiin dastuur ay u baahan tihiin waxaan rabnay waxay ahaayeen dastuur laga baaraandegay oo la saxay oo la hubsaday oo laga niqaashay buu ahaaye dastuur lala ordahayo oo dadka la la jiirsiinayo muusan ahayn waan gartay marka sheekh sida hadalkaaga ka muuqata macno badan idinma sameynayo dastuurkaasi la ansixiye maalintii shalay lagaga dhawaaqay magaalada muqdisho marka maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan ee ku aadan dastuurkaasi cusub horta wuxuu si macno u sameynaya waxa weeye isbedelka la rabo ee ku imaanaya hadda lafteeda dastuurku dad fiican inuu keeni doono lama muuqato maxaa yeelay kuwa hadda haysta laftooda oo intaas maaragtay xataa laga qaylinaayo siday kusoo noqon lahaayeenna way maaragtay ku tala jiraan marka isbedel inuu meesha ka yimaadaa aad bay u fogteen marka annaga ka culamo ahaan waxa weeye inaan horta aan tilmaamno khaladaadka jira waana sii tilmaamaynaa dastuurkana haddii maarata hadda lasii wadahayo in maarata la saxalay waa maarmaan ah baarlamaanka imaanaya inuu baarlamaan soomaaliyeed noqdo baan ku talinaynaa oo dad maar aqoon leh waxaa la yaab leh baarlamaan laleeyahay umada ku maamulahaya oo shardigu iyo qofku inuu dugsi sare uu haysto ama wax u dhigma laleeyahay runtii wax la yaab le weeyaan in xataa baarlamaankeeni la haysto oo dad aan aqoon lahayn la rabo in laga soo buuxiyo darteedu runtii aad ba utuunsanaha anagu marka waxaad leedahay dastuurkan la leeyahay waxyaabaha madmadowga ee ku jira waxaa la rajeynaya in baarlamanku ka saaro waxaad adigu kasii welwelsan tahay miya baarlamaanka xataa iman doona inuu yeelan doono aqoon iyo karti ku filan oo wax kaga qabto cabashooyinka dadweynaha ma saasa hadalkaagu sheekh wallahi aad aad baan uga welwelsana maxaa yeele de baarlamaan si tartiiba ku imaanaya laga baaraandegaya maaha hadda laftiida la qaylinhayaa qaylo badan baa jirta faragelin badan baa jirta ragga xataa siyaasiyiinta oo bar barnaamijkan wataahi siay kusoo noqon lahaayeen darteed ayay dad aan munaasib ahayn ama dad ayaga u danaynaya ama dad ayaga soo dooranaya siay ku imaan lahaayeen ba hadda u daran maahane dad ummadda u qalma oo mustaqbalkeeda u qalma oo cilmigeeda leh oo aqoonteeda leh xataa inay soo baxaan iguma tala jiro marka waxa weeya qafkii hore u sheegay inuu sii jiro oo dadka jooga si usii joogi lahaayeen ayaa hadda culays la saarahayaaye in waxaan laga baxo isbedel yimaado maba la fiirinhayaba waa gartay sheekh marka maxaa isbedelka aad dooneysaa nooc muu yahay ma ina dadka la bedelo oo shakhsiyaadka la bedelo mise in systemka iyo qaabka ay dawladda u shaqaysa la bedelo anigu waxaan rabnaa in fursad la helo dadka biniaadka soomaalida fursad ay dad fiican kusoo dooran karaan xataa odayaashii laga keenay tuulooyinka laga keenay ama laga keenay meelahaas oo salaadiinta iyo odayaasha iyo maaragtay boqorada iyo ogaasyada ahaa ayaga laftoodiiba laaluus baa la barahayaa siyaasaa la barayaa ninkan baa wataaba iqor baa la barahaya marka ayaga laftoodii oo laga yaabo inay xoogaa iska rolaan lahaayeen ayaa dareenkooda iyo iyo damiirkooda ayaa lasii iibsanayaa waan gartay marka anagu waxaan rabnay in fursad fiican la helo oo faragelinta nimankan siyaasiyiinta ah na laka xakameeyo waatay su-aasheeda ugu dambaysa sheekh bashiir salaad dadka soomaalida ahi inta badan qofku intaanu xil qaban waxay u yaqaanaan inuu yahay qof wanaagsan oo ah qofkii loo baahnaa hase haatee markuu muddo xil ama shaqo dowladeed hayo waxa iska caado noqotay in la dhaliilo oo la jeclaysto in mid kale lagu bedelo maadaama ad culimmadii soomaaliyeed tihiin maxaad dadka soomaalida u tilmaami kartaan ee aad odhan kartaan qofka shuruudahaa leh ha la soo doorto wallahi runtii waxaa kamid a qofka shaqada loo dhiibayo gaar ahaan shugooyinka oo muhimka ah in lagu xiro shuruudo qofka amaanadiisa lagu kontroolahayo iyo waxtarkiisa lagu kontroolahayo marka ayadii lafteed lagu qori mahaye qofku inuu yahay soomaali wax noocaasa la qorahaya dadaan aqoon lahayn oo raba inay sii haystaan wadanka oo sii xukumaan ayaa meel xaarxaarinhayo hataa shuruudii maxaanku waraaha yani jaamacadda inuu kasoo baxay oo kale ahayd iyo waxa lamidka o dhan meesha waa laga saarhaya marka dad meesha maaragtay intii laburbursanaa soo galay oo kusoo galay si aan sharci ahayn inay kusii joogaan bay sharciyeysanayaan runti waa mushkilo weeyaan ayaa qof la taageerhayo oo dadka ra'yigooda qaadanhaya oo la la kontroli karo oo systemka ogol oo kala dambeynta ogol qof noocaas in lasoo doortaa la rabaa